أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kataabel akhbaari ayaa maanta baahisay filim lagu soo bandhigayo horumarka dhanka beeraha ee wilaayada islaamiga bakool dagaallo culus oo u dhexeeya soomaalida iyo cafarta ayaa toddobaadkii labaad si xiriira uga socda gobolka city ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo bulshada ku dhaqan xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ayaa shaaciyey inay xireen masaajida iyo goobaha ganacsiga ee xaafadahaasi kadib markii maliishaadka murtadiinta sii kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan shacabka xaafadahaas wilaayada islaamiga bokool ayaa dowladdii inay how soo gebagabaysay bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayadaas kooxda riddada soomaaliya ayaa shaacisay inuu fashilmay shirkii uu madaxa kooxda riddada soomaaliya isugu yeray hogaamiyaasha maamul goboleedyada gaalada ee ka dhistay dalka soomaaliya
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay kow iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorkoronayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kataabel akhbaari ayaa maanta baahisay filim lagu soo bandhigayo horumarka dhanka beeraha ee wilaayada islaamiga bakool haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan
muuqaal baahiyaha kanaalka kataiba al khibaariya oo muddooyinkii dambe baahinayay muuqaale ku aadan waxqabadka loo sameeyey bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga islamarkaana soo bandhigaya muuqaale muujinaya gurmadka baaxadda leh ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u qabatay bulshada muslimiinta ah oo ah itus iyo itaabsi ayaa markan baahiyey muuqaalo kale oo muujinaya barwaaqada dhex taalla wilaayaadka islaamiga iyo tabcashada beeraha oo markan isku filnaasho ay ka gaareen muslimiinta ku nool wilaayaadka islaamiga muuqaalkan oo ah mid kooban waxaa lagu soo bandhigayaa qaar ka mid a beeraha ku yaala deegaanka korkoor oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxaana muuqaalkan lagu arkayaa beeraha oo ay ka baxayaan dalagyo kala duwan iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan waana muuqaal ku farax gelinaya marka aad daawanaysa beeraha quruxdooda iyo dalagyada ka baxaya intaba qaar ka mid a dadkii beeraha lahaa oo kasoo muuqanaya fiidiyowga ayaa ka sheekeynaya horumarka dhanka beeraha iyagoona dadka muslimiinta ee ku nool dalka dibaddiisa ugu baaqa inay dalkooda dib ugu soo laabtaan kana faa'iidaystaan kheyraadka baaxadda leh ee dhex eegaaga dhulkooda atageeka miilooban taalna bakoole shiidajay kaawa ayaa qudaartistan ete dhulka ilaahay kaamilshii soomaaliya nicme kawaali maybaha langarlanka injeeda walaha kula baha kora maydha raayus ee canaba anta kataala zawnugunqange babaaya kataala maydha raayus ayino waliba qudaar qaada badi iyo maydha raayus maasha allah ilaahay nicmay nicmaduntan ee dhulka kiikan taala arrow beeroon aragaas madhayti leere madhayti wiinay leere beeroy hooba misgiga bata misgeediyasi waheenka dhammaadanu beledkan aad aragaasa buuruhni leere beledkan aad aragaasa gee hormehaay gereerado beeroon lindegyahay amba baydhoon nagato amba weejin nagato amba hudur nagato geeka kaarwiji iyo kaarsool wali leerooda wala iyo e dhan mayanka baagay dadke ini gaala walaaje ibid jeeba una waalidkayni ii waalid jeyba gaala garaan mahasyaane hoojo yamay booha buufa jareena beerojo taabada jareena hoolajo waraabsada jareena halaala irsaagada jareena wal diinta dadlahakuku may booha farigiliyaayo diinta dartee dadku fiseedew dartee dadliisyamagaadada jarne beeroy hadda waano aarang aha dadkaas maanka shee anka baagay ini ilaahay ku absadaano walaagan gaalada biyaaso kaniisada leh ku aruugiyi muslim alla ka gaalaysiya lah ka aruuri luguraw ini faraasku ku qaadano ilaahay tala saardaano beerajo abuurdaano faldaano ilaahay hooba waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu waha wayarzuquhu min xaydu laa yaxtasib waha ilaahay nanki ku absado waana tala saarada ini markan gaalada hijayna niin meegne kaarna niin banne ilaahay inuu ku obsado maybu aha hoolay un dhagaalo isla jarnila dhagaalo isloo beero inu taabada jarnila taabado arlaada barwaaqa soorangaha waako hata barwaago waaha heenankii hata beertiis bariida gahootnimo muku bahaw muuqaalkan ayaa muujinaya horumarka iyo isku filnaanshaha ay gaareen muslimiinta ku nool wilaayaadka islaamiga iyagoona marnaba aysan hunguri ka galeenin wixii ay bixin jireen hay-adihii gaalada oo ummadda ku maran habaabinaya raashin ka dhacay oo xitaa xooluhu ay diideen mahadsanida waa xasaan dagaallo culus oo u dhexeeya soomaalida iyo acfarta ayaa toddobaadkii labaad si xiriira uga socda gobolka city ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya cabdiqani maxamed ayaa siigaya warbixinta warkan dagaaladan oo ahaa kuwa la isku riiqmay ayaa toddobaadkii labaad oo xiriir ah waxay ka socdaan galbeedka gobolka city ee dhulka soomaali galbeed kuwaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dadyow fara badan dagaalada waxay u dhexeeyaan maleeshiyaadka maamulka soomaali galbeed iyo ciidanka maamulka canfarta waxayna dagaaladani salka ku hayaan dhulboob xoogan oo maamulka canfarta uu ka wado deegaanada dhaca xuduudbeenaadka gaar ahaan galbeedka gobolka city sida ay sheegayaan ilwareedyo halkaasi ku sugan dagaaladii dhacay toddobaadkii hore waxaa looga itaalroonaa ciidanka maamulka canfarta oo looga dilay saraakiil iyo askar lagana qabsaday deegaano badan balse maamulka canfarta ayaa toddobaadkan waxa uu dagaalka kusoo biiriyey toddobaatan kun oo askari si ay u difaacaan deegaanada ay xoogga kaga haystaan gobolka city dagaaladan u dhexeeya maleeshiyaadka maamulka soomaali galbeed iyo kuwa canfarta ayaa waxaa barbar socda xasuuqyo iyo barakicin loo geysanayo shacabka degaha galbeedka gobolka city waxaana laga cabsi qabaa in dagaaladu ay ku siifidi karaan qeybaha kale ee gobolka maleeshiyaadka maamulka canfarta ayaa sanadahan sii xoojiyey dhulboobka uu ka wado gobolada ay xuduud wadaagga yihiin ee ay degto soomaalida waxaana sanad weliba shacabka soomaalida ay la kulmayaan xasuuq ba-an iyo barakicin waad mahadsantahay cabdiqani faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi iyadoo maalin ka hor dagaallo culus oo saddex jeer lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo hawada sare ay ka taageerayaan diyaaradaha dowladda siliibiyadda maraykanka ay ka dhaceen agagaarka deegaanka wirkooy ee duleedka magaalada kismaayo ayaa waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaaladaasi inta la xaqiijiyey dagaalada ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaa ku bakhtisay afar iyo toban murtad oo ay ku jiraan saraakiil waxaa sidoo kale dagaaladaas ku dhaawacmay toddoba iyo labaatan murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar murtadiin ah ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaaladaasi ku qaniimaystay hub u badan qoryaha ak afartan iyo toddobo rasaas iyo aqabyo kale oo ciidan dhanka wilaayada banaadir waxaa iyadana xog dheeraada laga helayaa qarax habeen hore maleeshiyaadka ridada lagula eegtay fariisinka murtadiinta ee deegaanka dabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho waxaa qaraxaasi ku dhintay hal askariyo murtad ah mid kalena waa uu ku dhaawacmay ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeenba ugaarsi xoogan ku haya cadowga allaah ee duulaanka shareecala dirirka ah kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada raxmaanka mahadsanid walaalka caliyare bulshada ku dhaqan xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ayaa shaaciyey inay xireen masaajida iyo goobaha ganacsiga ee xaafaddaas kadib markii maleeshiyaadka murtadiinta sii kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan shacabka xaafaddaasi degan walaalka casaam carafaad ayaa umuurtaasi warbixintan inooga haya degmada daniila waxay ka mid tahay kuwa ugu caansan gobolka banaadir marka laga eego dhibaatooyinka maleeshiyaadka murtadiinta ay ku hayaan bulshada ku dhaqan degmadaasi iyo nawaaxigeeda waxaana muddooyinkii dambe xaafado ka tirsan degmadaasi kusoo badanaya mooryaan abaabulan oo taageero ka haysta koox dardada kuwaas oo ka geysta dhibaatooyin iskugu jira dhac boob iyo kofsi qaar ka mid dadka degan xaafadda warlaliska ee degmada daniile ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay kala kulmaan maleeshiyaadka murtadiinta masaajidka waa xiran yahay subaxdii waxaa timaada labaatan qof oo moobeelka soo tagaysa soo qaadi karin moobeel lama qaadan karo dadkii mooryaanta ahay oo tooriyaha watay dowladdaa qaar qalab siisay way u sharciyaysay xaafadday degan yihiin waa la soo gelayaan meeshuu ka shaqeeya iyo guri inta ka dhexaysa dadka u dhacaa haye dadba habar baa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa muddooyinkii dambe sii kordhiyey dhibaatooyinka dhaca iyo boobka ay u geystaan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho wilaayadii islaamiga bokool ayaa dowladdii inay hows soo gebagabaysay bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayadaasi walaalka cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa tafaasiisha warkan hayaa dowradan oo loo soo gabagabeeyay dadka ku dhaqan deegaanka ibraahim kolow ee hoostagta degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka faa'iidaystay duruus muxaadaraad iyo kutubo ka hadlaya asaasiyaadka diinta islaamka bulshada deegaanka ayaa sheegay in ay waxweyn ka faa'iidaysteen duruusta diiniga ah ee ay siiyeen macalimiinta iyo mashaa'ikhda dowrada wax ka bixinaysay qaar ka mid a ardayda ayaa gabagabada dowrada sameeyey bandhig cilmiyeed kooban oo ay ugu talagaleen munaasabada lagu soo xereeyay dowradan ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله كم شروط لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله ثمانية وهي العلم اليقين الانقياد القبول الصدق الإخلاص المحبة الكفر بالطاغوت كم أركان لا إله إلا الله وما هي أركانها إذنان وهما النفي والإثبات لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول ثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة الأبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله
dadkii fahmay ee qobsaday ka dhaqmi allihii noo weene dadkii ka dhaqmay qobsadii allihii noo weene kitaabka culmadiiba hobbati culmadii taanu horii ma eraasahiin kitaabka gollugnug ay naganay kutubka hoble kabaha antila iligiriyo meelilikrida ilailikrida lenwan maylan baahanyaa wali yaroo dhedhaman lanki walki ishkaal galan ininiska rago sidii madaxdanis deeraw niniska akhri taasalanka baahanye
deegan kun qarnan min qarninga laha mari qarno hor yoonoytee qarno damba dhahdiyo nasiibkun hati ilaahayna sii ilaahay hanu waafiji ulmadan ilaahay haneen deri ilaahaynayla kulmi nasiib eed an wiinin badanga nisaa'an wa rijaalan baadalamadii un qabni baadalamadu mayka sabab ah walanin sheegaylay guree hataa naagdaada qabto dikiila ridonaaya gobolka kaisida waa inka sheegas madoonaada muwaafaj isnaay madisida agti nisaa'an wa rijaalan maalan sidisa iyoonay tahay lisa dhatiyo madiyam raabteen walnii sheegow haayo todobasa iyoonay tahay sagaalsa iyo un walnanii sheegow haayo sida un hata hindho iyoonay tahay qaabkan fiiriyaana ini doorini dooridii qaadanay ulmaadineen sheentine ilaahay korweelay ilaahay walka ogbolaaday ilaahay walka aqbal madilana ibraahim kalow intii hooska hoyaasi moormasiib iyo toosla ilaahay goojiyaaha hata bakaarana haatow ka madi an hakadara intii hooska hoyaasi ulmad ilaahay hanu waafaji kaarka ilaahay ninshaani maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa si dardar leh ku wada dowraadka ay u qabanayaan qeybaha bulshada iyaga oo mii iyo magaalaba gaarsiiyay dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u dagaalamaysa dhowritaanka diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda waxayna go-aan ku qaadatay in kitaabka iyo sunnada hirgelintiisa ay dhiig iyo dhacaanba u bixiyaan waad mahadsantahay rabbaani ugu dambeyntii kooxdii riddada soomaaliya ayaa shaacisay inuu fashilmay shirkii uu madaxa kooxdii riddada soomaaliya isugu yeray hogaamiyaasha maamul goboleedada ay gaaladu ka dhistay dalka soomaaliya marwaan maxmed ayaa siyaanba qaadaya inta badan maamul goboleedyada riddada ah ee ka dhisan dalka soomaaliya ayaa iska diiday inay ka qayb galaan shir maalmo ka hor ay ugu yeertay kooxda riddada soomaaliya waxayna kooxda riddadu ku dhawaaqday inuu baaqday shirkaasi maadaama ay qaadaceen maamulada riddada ah war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda riddada ayaa lagu sheegay in shirkii madasha wadatashiga ee maanta loo ballansanaa inuu muqdisho ka furmo uu arrimo farsamo dib ugu dhacay sida ay sheegayaan xogo laga helayo shirkaani laba ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa ka cagajiiday ka qaybgalka shirka waxaana la sheegay inay shuruudo adag ku xireen haddii ay ka qaybgelayaan waxaa sidoo kale la sheegay in shirkan uu u baaqday is aaminaad darro ka dhex jirta madaxa kooxda riddada iyo qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada ahaa taasoo dhilisay in maamuladaani ay iska diidaan shirkaasi hore waxaa si cad shirkan uu qaadacay maamulka riddada ah ee puntland oo sheegay inaysan ka qaybgelaynin maadaama aysan jirin waxa isku haya maamulkooda iyo kooxda riddada kooxda riddada ayaa warkan ka soo baxay ee lagu sheegay inuu baaqday shirkaasi ku sheegin xilliga la qaban doono shirkan maalmo ka hor ay ahayd markii madaxa kooxda riddada soomaaliya uu shir isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada riddada ahaa waxaana shirkaasi qaadacay inta badan maamulada gaala raaca ah ee dalka ka dhisan waad mahadsantahay marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan oo anaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu